waxaan uga tacsiyeynayaa shacabweynaha ay dhibaatadu ka soo gaartay magaalada boosaaso rasaastii faraha badnayd ee hoobiyaha iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan ahayd oo ay ridayeen nimanka shuftada ah oo fallaagada ah oo la socda agaasimihii hore ee ciidanka b s fta ee xilka laga qaaday dhibaatada ay shacabka u geysteen oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dad masaakiin ah oo guryahoodii jooga iyo qaybtood xitaa masaajidadii dadkii ku tukanayay ay ku dhibaateeyeen uga tacsiyeynana shacabka inta ku dhimatay waxaanu leenahay allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna waxaanu leenahay allah u booga dhayo saa la socotaanba afaryolabaatankii bishii hore ee nofembar waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka b s fta maxamuud cismaan cabdulaahi iyadoo loo magacaabay agaasimo cusub jenaraal maxamed amiin cabdulaahi xaaji khayr waxaa timi in uu u hoggaansami waayey inuu xilka wareejiyo agaasimihii hore maxamuud markay arrintaasi dhacdayna ciidamadii b s fta ahaa oo ahaa ciidamo diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dowladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka b s f ta ah iyo agaasimaha cusub jenaraal maxamed amiin waxa uu bilaabay markaa agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowlaysato ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku sugannahay magaalada boosaaso waxaanu u nimi inaannu arrintaa si silmi ah ku dhammayno oo xilkaa aannu ku kala wareejinno laakiin waxaa ayaan darro ah in uu nagu gacan seenay agaasimihii hore ee ciidanka b s fta xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah waxaannu oggolaannay cid walba oo waanwaan nabadeed arrintaa ka gashay hadday tahay isimada hadday tahay culammaa'udiinka hadday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan hadday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawshaa isu xilqaantay waa la fadhiisannay waa soo dhowaynay muddo bil ku dhow waxaannu diyaar u nahay in arrintaa nabad lagu dhammeeyo ninkaa dhallinyarada ah oo khaldamay oo sharciyaddii iyo nidaamkii ka hor yimina loo caqli celiyo halkaa inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo arrintaa waxaad mooddaa in wax natiijo ah ilaa haddeer aysan ka iman iyadoo halkaa hawshu fadhido maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada booso ka howlgelayey oo ku jiray shaqadoodii rotiiniga ahaa sheegboyntiyadii amniga ay ku sugayeenna ku shaqaynayey waxaa weerar ku bilaabay nimanka qowlaysatada ah oo agaasimaha horxilka laga qaaday iyo ragga la socda ah waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiiro dheer iyo mid tiiro dhexe ah weerar bay ciidanka ku soo qaadeen weerarkaa khasaare ciidanka ugu geysteen laba askari baa ku dhintay hawshaa iyo weerarkaa ay ku soo qaadeen ciidamada allah u naxariisto dhowr askari oo kalena oo ay ku dhaawacmeen waxaa la mid ahayd inay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaasa qaybaheeda kala duwan magaaladoo dhan inay ku tuureen meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dad ku dhinteen masaajidadii baa dadku ku dhinteen suuqyadii bay ku dhinteen hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu iman jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye waxa ay ku tuureen dekadda waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummaddatan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd waxaa halkaa marka ka muuqata inay ahaayeen niman isku bahaystay isu urursaday inay shacabkan dhibaateeyaan barakiciyaan dowladnimada iyo nidaamkana in ay jidgooye u dhigtaan oo ay ku noqdaan caqabad hor taagan waad ogtihiin puntland waxa ay dhisan tahay saddex iyo labaatan sano dowladnimo iyo nidaam qaangaaraa ka jira cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hor timaadana marka ugu dambaysa waxa ay ku dambaysaa gacanta dowladda waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay annagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool magaaladuna magaaladii ganacsiga puntland ay tahay magaalooyinka halbowlaha u ah puntland iyo soomaaliba ay ka mid tahay wax badan oo aanan ku dulqaadanayn baan ku dulqaadanay laakiin waxaad aragtaa inay arrintii weli ay ku sii jiraan shalay hadday arrintaas sameeyeen maantay salaaddii subax markii la tukadayna sidii si lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaafiicdaa ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen ilaa iyo xilligaa aan haddeer idinla hadlayo ciidanka sidiiba rasaasta ugu wadaan ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan shalay baanu siinay maantaanu siinay horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin cidday doonta ha noqotee cid aan iyaga markaa la dagaalamayn askari dhufays ku jira oo difaaca ku jira xabad isaga lagu dilayo xabad uu kaga jawaabaya mooye inuusan xabad kale ridi karin ciidamadu sidii bay amarqaatayaal u yihiin ee, waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiinoo nidaamka iyo dowladda iyo sistamka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay laegtaa waa garan kartaan qoryaha hoobiyaha ah oo ay magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taallo ciidanka furintaa hore jooga waa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo laakiin marna maanan ogolaan in hoobiyo la isticmaalo in qoryo waaweyn la isticmaalo rasaasta noocyadeedii kala duwanaay oo dhan baa taala rasaastii bmka qoryihii bmka yaalla suuyadii iyo tarinsatayaashii eh, biitannadii iyo jiibabkii nooc walba oo ay rasaasi ay tahay baa waxa ay yaallaan magaalada boosaaso oo gacanta dowladda ku jira haddana saasoy tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada boosaaso aanu ugu turayno maxaa yeele waa shacabka iyagii mas-uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaarannay arrinta annagoo xeerinayna baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooye inuusan xabad kala ridin waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culamaauddiin nabadoonno ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay shalayna waa u sheegnay maantay saakayna waagu markuu barayay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qowlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay waxaanu idhi annagu sidii baanu diyaar u nahay garyiigil u nahay nimankaas qowlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dowladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo annagu garyagil baanu idin nahay any time aad noo timaadaana diyaar baanu idin nahay xabadda joojiya dhaha kadibna wax allaale iyo wixii wadahadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay annagoo mar walba xeerinayna una turayna shacabka iyaga waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa inaannu ka dowlad ahaan aannu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn diyaar baannu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinaca iyaga ka dowlad ahaan diyaar baannu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaannu rabnaa inaannu tilmaanno oo nalala arko inay shiddadu ka socoto dhinaca nimanka qowlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dowladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkanna ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagan yihiin inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waa waanto oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dowladu- dowladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban do- mayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aannu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaannu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waanwaani socoto intay nabadani socoto intay cidi u taagan tahay arrintaa annagu diyaar baannu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacayna intaasaan rabaa inaan cod dheer aannu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaannu leenahay miisaanka xasanaadkiinna allah ku daro aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum